fawziya waa mahadsan tahay waa salaamayaa nafise iyo warda adiga laftaada waa ku salaamayaa covid nineteen gabdhaha wariyaasha ah siyaabo kala duwan uu saameeyey qaar shaqooyinkooda uu saameeyey qaar wuxuu saameeyey safarkoodii waxaa jiray gabdho badan oo safsafri jiray oo warbixino soo samayn jiray kuwo meelo intay tageen jeclaa inay soo laabtaan oo aniga aan ku jiray oo aysan u suurta gelin marka aniga waxaan dhowr bilood joogay magaalada muqdisho oo markii hore arrimo ku saabsan famil aan u aaday bishii march marka waxay igu qaadatay muddo lix bil ku dhow inaan nairobi kusoo laabto taasna ma ahayn cilad kale ee waxay ahayd maadaama safaradii iyo isku socodkii dadka ee magaalooyinka iyo wadamada la xiray in aanan soo bixi karin oo sidaas ay ii saameysay xayiraadii guud ee dadka oo dhan wada saameysay waan gartay leyla bal marka ka waran qof shaqaysaad ahayd xafiis baa u shaqa tegi jirtay kambani baa u shaqamaysay xayiraadaas way dhacday covid nineteen bal shaqadaada iyada ka waran wax saameynama ku yeeshay mise inkastoo inaad xafiis aado oo shaqo ka qabato iyo inaad guri ku shaqayso ay wax badan kala duwan yihiin haddana shaqada way noo socotay laakiin caqabado badanaa jiray waxyaaba uu keenay covid nineteenka oo ku saabsanaa in warbixinadii ay yaraadeen in cabsi badan ay jirtay oo wariyaashii shaqooyinka qaban jiray wax soo saarkooda uu hoos u dhacay laakiin haddana waxaa jirtay wax guud oo magaalada ka jiray oo internetka iyo la xiriiray waxa meesha lagu shaqeynayo marka markaad guri ku shaqeynaysid oo haddana soomaaliya ah muqdisho ah iyo markaad nairobi ku shaqeynayso ama meel kale oo xafiis ah ku shaqeynayso aaday u kala duwan yihiin waxaa tahay qof wakti ku xisaabtamaya oo subax inta gurigiisa xilli ka baxa xilli kusoo laaban jiray laakiin hadda intaan muqdisho joogay waxaa dhacaysa in maalmaha qaar aan shaqeeyo wakti ka dheeraad ahaa ee waktigii caadiga ahaa ee aan shaqayn jiray subaxii laba saac saddex saac markaan shaqada bilaabo mararka qaar habeenkii in shaqadu ay socon jirtay oo maxaa la yidhaahdaa wixii inaad shaqadii qabato oo dhammaystirto wuu kaaga xiran yahay inaad wakti dheeraada geliso marka waxaa dhumay xisaabtankii ahaa wakti jaan go-an oo shaqada intaad bilowda aad dhameynaysay waxaa kaloo jirta in meesha ku shaqaynaysid aysan ku caawineynin oo waxyaabaha kaasoo dhexgeli kara sida in maxaa la yidhahdaa buuq oo kaleeto adoo maxaa la yidhahdaa wax dhegeysanaysid ama wax akrinaysid ama wax qoraysid haddana taas makuu fududeynaysa inaad shaqadii sidii aa u rabta aa u qabatid marka caqabadahaasa iska jiray inkastoo ay ahaayeen wax hal loo heli karay warda sagal marka hore dhici barnaamijka waa la socotay bal ka warran covid nineteenka adiga gaar ahaan saamaynta kugu yeeshay shaqa ahaan wakti ahaan maskax ahaanba
horta covid nineteen saamayn badan buu ayuu ayuu lahaa de xafiisyada badankooga waa la xiray marka shaqooyin badan oo la qaban jirayna weli taageenba marka anigu laba laba silood marka laga tago sida guuda xafiiska uu saameeyey sida gaarka ayuu ii saameeyey horta shaqadii wax badan baa iska bedelayaa waxaa tahay qof shaqeeya waxaa tahay qof uu kala qaybsan yahay oo xilli shaqada u baxaa cayiman saacado dee laysla garanayo oo uu ogyahay qofku soo shaqeeya kadibna xilligaa shaqadii kasoo baxa marka shaqadaasi meelay ku bilaabantay iyo meelay ku dhammaystay lahayd marka waxaa meesha ka baxaya in noloshaadii o dhan horta waxay ku koobnanaysaa gurigii aad shaqaysid laakiinse way adag tahay inaad kala maaraysid shaqadii guriga iyo shaqadii xafiiska iyo inaad adoo gurigii joogo tiraahdo xafiiskii saacadihiisii caadiga haban guriga ka dhex shaqaynaya way adag tahay marka dee saamaynta ugu badan ay igu lahayd waxa weeyaan qof subaxii guriga kusoo tooso haddana gabalka gurigu inugu dhaco marka motivationkii shaqada aad u haysay ayaa meesha ka baxaysa shaqadaad waxay noqonaysaa sidaa ay leyliba sheegtay shaqo aan dhammaad lahayn oo addadoodii tobanka habeenimaad caawa ka qabanaysaa waxyaabo baahiyo badan oo kale oo aad ka helaysa xafiiska oo aad u baahnayd baanad helahaynin markaad ka tahay qof weriye ah waxaad duubaysaa marka guriga markaad joogtid ma haysid meel ku habboon oo istuudiyihii lagu talagalay cun codka lagu duubo oo kale waxaa dhacaysaa mararka qaarkood codka wuu kaa xumaanayaa oo dee istuudiyaasha qaabka u qalabisan waxa weeyaan dee qaab aan codka kugu soo noqonahaynin ayaa loogu talagalay lakiin guriga markaad joogtid dee stuudiya qalabaysan haysid waxa laga yaabaa cod baad duubas haddii baad u dugeysanta waxaad arkaysaa codkan inaan ku anfacahaynin marka saamayn dee xoogan covid nineteenku nagu yeeshay shaqadii warbaahinta iyo gaar ahaan aniga markaas ka hadlay waan gartay markaas aad codka duubayso oo kale waxyaabaha saamaynta kugu yeeshay ama dhowr jeer aad kula noqoto kale waxaa nooga sheegi kartaa horta laba qodobo way jirtaa qodob waxa labada qodob waxay kala yihiin mar waxa weeyaan meeshii aad wax ku duubaysay aan u qalabaystay in wax lagu duubo stuudiyaasaan sheegay dee waxa uu leeyahay buushash baa stuudiyaasha lagu xidhayaa loogu talagalay in codkaagii dabadara aanu codkaaga soo gelin adigana codka markaad duubisa iko waxa la dhahda eka aanu kaa yeelan codkii marka mararka qaar waxa dhacaysa cod baa kaa daba hadlayba markaad duubaysa sidaas arkaysaa gurigiiyo dee meelu qalabaysnayn baad wax ku duubaysaa sidoo kale waxaa jirtay anoo duubaya marka qaarkood inkastoo anigu ubadee guriga aan hadda ku noolnahay aanay dad badan noo joogin laba qof oo keliya aan ku noolnahay laakiin haddana waxaa jirta marka qaar albaabkaa lagu xutumaya gogogogo qof amba wax kaaga soo baahday oo dariskaagiya amba marka qaar sanqaro kala banaanka kaaga imanayo meel ka baxsan adiga si iyadoo daaqada aad marka qaar ilowdeen iska xidhin baa dariskaaga qayladoodaa kusoo gaadhaysa sanqaroodii baa kusoo gaadhaysaa marka saameynahaas buu lahaa inaad wax duubta halkaas dhibaatadaasay lahayd shaqooyinka qaarkood way bay istaageen anigu maadaama aan dhinaca tababaradoo dhan kale aan ka shaqeeyo dad baa meelo kala duwan laga keenayay dadka may jirin oo socday safarba mutruucid laysu keenay iyo xafiis la tegaytoona ma jirin marka shaqadina saameyn ku yeelatay dhinaca cadoodna dhibaatada ugu badanba markaad wax duubaysa imanaysee midna ay tahay dhinaca meeshiian ku habboonan midna ay tahay dabaqda iyo qayladaa dadka kaaga imanaysa banaanka amba albaabka laskaga soo kaa qaraacay adoo wax kuu socdaan recording ay noqonaysa marka inaad wixii haddana dib ugu noqotid warda aad baad u mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa maymuun waad imaqashaa soo maaha hosiya aad baa u mahadsan tahay mar kale waa kuu mahadnaqaya adiga iyo inta ku jirtaba zoomkan covid nineteenka saamaynta ugu badnayd ee aniga igu yeeshay waxaa ka mid ahayd anigu xafiis baan mataqaanaaye directorka ahaa inta badan shaqaaluhu may soo shaqo tegi jirinna waxaa jirta cabsi aad u fara badan oo laga qabay covid nineteenka qaarkood faamilkoodaa xanuunsanaa ama uu xanuunkaas lasoo darsay marka saamaynta nugu yeesh igu yeeshay waxaa ka mid ahaa dee shaqadiina sometimes culayskeedu uu aniga ifulo oo mararka qaarkood aan xafiiskii aniga keliya aan tago oo shaqadii inta badan qabto sidoo kale saameyntay anaga wariyaasha dii la yiraahda ay nugu yeelata waxaa ka mid ah inaanan inta badan aanan calaashaan meelihii aan u shaqo tegi jirnay oo kale shaqooyinka ka raadin jirnay oo kale aanan heli jirin sidoo kale barnaamijyo badan baa jiray oo tv-ga ka bixi jiray oo covid nineteenka aawadiis u baaqday maadaama ay jirtay cabsi laga qabo covid nineteenka oo mataqaana dadkii la wareysanaya oo kale annaga maadaama aan tv nahay oo radio aanan ahayn aan iyada laftigeeda fursad u weyne ama dadkaas aanu heli weyne oo kale taas aawadeedna ay barnaamijyadii intii badan ay u baaqdeen oo kale mararka qaarkood waxaa dhici jirta inaan xafiiska kusoo daaho oo xilli dambe ka imaado sidaynu ognahay ama sida idinku xogta ku haystaan maalmihii ugu horreeyay covid nineteenka danow bandow bay ahayd maadaama magaaladu bandow ay ahayd markii maqrib la gaaro ay bandow noqon jirtay waxaa dhici jirtay marmarka qaarkood inaan xafiiska kasoo baxo hal saac oo kale dan aan caqabad kala kulanno askartii oo kale oo aanan fahansanayn dee si kasta haddii aad ugu sheegtid adiga iyo dadkii kale marmarka qaarkood isku sii kuula dhaqmaya sidoo kale inaan marmarka qaarkood aad weydidba gaari aad raacdid oo kale tagaasida shaqayso oo kale marka caqabadahaasoo dhan baa xabiibkii nala soo dartay ama mataqaanaa shaqada iyada saameyn ku yeeshay baa is oran karnaa
oo dhan ay jiraan maadaama adiguna agaasimo aad tahay sideed u socodsiisay maxaad samaysay sababtaa ku socodsiiya waxay ahayd dee shaqaalahayga inta badan fasax bay ku jiraan oo mataqaanaa qaarkood faamilkooda baa xanuunku ku dhacay marka iyagu maybay iman jireen xafiiska marka waxay noqotay shaqadii intii ugu badnayd inaa anigu qabto intii aan ka gaari karay oo kale oo mas-uuliyaddii oo dhan aan anigu qaado waxaa kaloo aan sameynay jadwal ah in shaqaalaha ay shaqada intii awooddo oo kale ay timaado sida hal qof ama laba qof oo kale maalintii na caawin karta aan brotecti dadkaas brotectigooda waxyaabahay uga hortegi lahaayeen covid nineteenka hadday noqon lahayd mataqaanaaye maaski hadday noqon lahayd glofis hadday noqon lahayd calaanshaan shaambo oo kale aan xafiiskii dhigno waxyaabahaas oo dhan baa suurageliyey in aan mataqaana shaqadayda qabsado aniguna mas-uuliyadda intii ugu badnayd aan qaado taasaa keentay marka inay shaqadu socoto foosiya marka dadka mas-uuliyiinta ah waxaan oran lahaa oo sida anigoo kale ama idaacad ama t v maamulka ah marka xaalado degdega ay yimaadaan in shaqaalaha oo kale wakti la siiyo sidoo kale in lala tashado shaqaalaha iyada laftigeedu waa wax muhiima in fasax la siiyo oo kale oo aanan qofkii lagu foosgaraynin calashaan inuu shaqadii yimaado marka ay xaalado degdega jiraan ee uu qofka maamulka ah mas-uuliyadda uu isagu qaado waxaan isleeyahay waa wax aad iyo aad muhiim u ah waxaana ku boorin lahaa qof kasta oo mas-uul ah ama idaacad ha noqoto ama t v ha noqoto ama meel kale mas-uuliyad ha ka haye in isagu marka ugu horreysa uu mas-uuliyadda ugu badan qaado marka ay xaalado degdega jiraan oo aan shaqaalaha la foosgarayn culays badanna la saarin sidoo kale fasax la siiyo intaasaan ku boorin lahaa